asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhawaada warka habeennimo qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah habraaca amniga doorashada madaxweynaha iyo shuruucda laga rabo xildhibaanada musharaxiinta iyo kaqaybgalayaasha oo lasoo saaray musharax madaxweyne daahir maxamuud geelo oo iskaga haray tartanka doorashada madaxweynaha oo maalinta berita la filaya inay ka dhacdo tanada afisoone xisbiyada mucaaradka ee somalilan oo fariin hanjabaada u diray madaxweynaha maamulka somalilan muuse biihi cabdi booliiska soomaaliya oo sheegay in muqdisho lagu soo rigay bandow sababa la xiriira doorashada madaxweynaha ee ka dhacaysa muqdisho magaalada muqdisho oo markaasi ka socda diyaargarowga ku aadan doorashada madaxweynaha soomaaliya iyo wafdi ka socda hay-adda ah eastern african oo markaa soo saar soo gaaray muqdisho si ay ugu qayb galaan ama kormeer ay ugu sameeyaanba doorashada la filayo inay ka dhacdo magaalada muqdisho
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo sabtiha taarikhdan waxay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha shanaad ee may laba kun laba iyo labaatan kusoo dhawaada qodobada aad maqasheen oo dhammaystiran haddii aanu ku bilaano saaxiibayaal guddiga doorashada madaxweynaha soomaaliya qaabilsan ayaa soo saaray markaas fariin ku socota habraaca nidaamka markaasi dhinacyadu ay ugu qaybgeli karaan doorashada waxay soo saareen habraaca amniga doorashada madaxweynaha iyo shuruudaha markaasi laga rabo xildhibaanada musharaxiinta iyo ka qaybgalayaashaba markaa oo markaa dhinacyadu laga doonayo waxaana dhinacyadu markaa loo sheegay in wax walbaba agab ah ay bannaanka ay kusoo tageen islamarkaana ay qeyb ay ka noqon doonaan in ay keliya ay soo xaadiraan howlka si halkaa doorashada ay ugu dhacdo haddaba afayeenka markaasi markaasi maxamed ibraahim maclimo oo markaa kamid ah xubnaha guddiga doorashada madaxweynaha ayaa markaas warbaahinta la wadaagay agaag saxibyaal dib ayaan ugu soo laaban doonaa codkaasi haddii aanu kusii soconno markaas booliiska soomaaliya ayaa sheegay in magaalada muqdisho lagu soo rogay bandow sababa la xiriira doorashada madaxweynaha ee ka dhaceysa maalinta berita ah faadimo cabdiqaadir xasan ayaa faahfaahinaysa
dalka wixii hadda ka dambeeya waxa uu aaday doorasho toos ah oo waxaa si aadan loogu diyaargaroobay in markaasi la gudagalo doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya caawa saacaddu markay tahay saddex sac magaaladu waa bandow oo ma jiro dhaqdhaqaaq dadweyne iyo mid gaadiid intaba halkan aan ku suganahay waa taliska qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir sareeye guuta farxaan maxamuud aadan waxa uu isugu yeeray dhammaan taliyaasha saldhigyada gobolka banaadir iyo taliya qaybeedyada iyadoo kulankan deg deg ay kaga hadlayeen sugidda ammaanka magaalada caasimadda ee muqdisho si looga hortago falalka lidigu ku ammaanka dalka waxaana inta badan jira in dadku ay rajo ka qabeen dalkan sidii doorasho ugu dhici lahayd balse caawa iyo weliba toddobaadyadana soo xiga dalku waxa uu yeelanayaa hoggaan cusub iyadoona dadku aysan filinayn qofka dalkan hogaamin doona haddana rajo ah waxaa dhalatay in mar uun dalkan uu ka baxo hubantila'aanta siyaasadeed uu ku jiray waxaana taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir ee taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ay sheegeen inay xoojin doonaan ammaanka dalka inta badanna waxa ay xuseen in loo fududayn doono shacabka soomaaliyeed weliba gaar ahaan dadka danta yar inaan lagu dhibin wadooyinka qaar ee bandowga ah waxaa jirtay in taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir uu kormeer ku sameeyey qaybta guud ee markaasi dhanka gurmadka degdeg ah ee nnwy si dadka ay u soo wacaan islamarkaana loogu diyaariyo gawaari samata bixisa oo geya meesha ay u baahan yihiin shirka wuxuu ahaa mid saacado badan socday oo albaabada ay xirnaayeen saxaafaddu ay dabajoog ka ahayd markuu soo idlaaday waxaa si kooban warfidiyeen kula hadlay afayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaan rabnaa bulshada somalia inaan la wadaagno laga bilaabo afar iyo tobanka bisha shanaad labada kun labaiyo labaatanka abaar saddex saac habeennimo oo habeenkii sabtida isla caawa ah waxaa la hakin doonaa isku socodka baabuurta dadka iyo mootooyinka kala duwan ayadoo loogu gul leeyahay sugidda guud ee amniga xilliga doorashada oo ah xilli xasaasi ah dalkeenna uu doorashadii madaxweynaha aaday waxaana dib loo furi doonaa markay taariikhdu tahay lix iyo tobanka bisha shanaad labada kun labaiyo labaatanka abaaro labaiyo tobanka subaxnimo oo ah maalinka isniinta subaxii labaiyo tobanka ayuu dhaqdhaqaaqa furan yahay laga bilaabo habeenka sabtida ah saddex saac oo caawa saddex saac waa lixinka magaalada muqdisho waxaana dib loo furi doonaa subaxa isniinta ah labaiyo tobankii si aan u fahansiiyo dadka soomaaliyeed ee garan kara afkii waxaan rabaa sidaas aagood bulshada ku dhaqan gobolka banaadir waxaan ka codsanaynaa haddii ay dhacaan xaalado emergency ah sida caafimaadka hooyooyinka umulaya iyo dhammaan waxaad la soo xiriiri kartiin numberka gaaban ee booliiska soomaaliyeed ee ah nine nine one-ka si lagu caawiyo laguguna yimaado goobta aad joogto muddada ay shaqadaasi socoto bulshada soomaaliyeed oo aan ka codsanayno inay noogu dulqaataan xaaladaha dalkeena uu ku wajahan yahay oo isbeddel ah faadumo cabduqaadir raad ee tv-ga dalsan taliska qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir muqdisho
aad umahadsan tahay markaan haddii aanu ku laabno warbixintii habraac ah amniga doorashada madaxweynaha ay soo saareen guddiga qaabilsan arrimaha doorashada waxaa warbaahinta la wadaagaya oo sharaxaad ka bixinaya xubin ka mid ah guddiga ah oo maxamed ibraahim macalimo lagu magacaabo islamarkaana wuxuu si faahfaahsan uga hadlayaa habraaca ay soo saareen iyo sida musharaxiinta loogu baahan yahay in ay howlka ay kusoo galaan
sida uu sharaxay guddoomiye cabdiqani waxaa jira habraac la dejiyey oo ay tahay in la raaco taasoo guddiga doorashooyinka isku dhafka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay diyaariyeen kow waa in loo hoggaansamo awaamiirta ciidamada mas-uulka ka ah amniga ciidamo soomaaliyeed iyo ciidamada amisom ayaa ka shaqaynaya amniga awaamiirta ciidamada meel kastoo ay joogaanna waa in loo hoggaansamaa waxaa mamnuuc ka ah goobta doorashada hub haba yaraatee wax huba oo la oggolaanayo in halkan ay yimaadaan gaar ahaan meesha wax lagu qabanaya doorashadu ma jirto waxaa sidoo kale mamnuuc ka ah gudaha goobta doorashada wax lacaga in lala yimaado waxaa sidoo kale mamnuuc ka ah aaladaha elektronikada sida telefoon kombyuter ibad iyo waxyaabaha muuqaalka iyo iyo lagu duubo codkaba in ay dadku la soo galaan taasoo wax loo qorsheeyey in la dhigo meelo guddigu uu qorsheeyey taasoo telefoonada iyo la dhigi doono laakiin qalabka muuqaalka iyo codduubayaasha waxaa loo ogol yahay oo keliya dadka ku shaqada leh sida warbaahinta oo keliya waxaa sidoo kale gudaha teendhada ka reeban in laga sameeyo ololo doorasho haba yaraatee inta doorashadu marku ay bilaabato codayntu bilaabato kadib wax olole doorasho ah oo laga dhex samayn karo haba yaraatee teendhada gudaheeda ma jiraan sida guddigu go'aamiyey waxaa goobta doorashada iman kara dadka ay magacyadoodu yaallaan albaabada laga soo galo oo la caddeeyey albaabadu waa saddex albaabadaa laga soo galo dadka ay magacyadoodu yaallaan oo keliya ayaa waxay soo gaari karaan oo iman karaan goobta waxaanay wadanayaanoo looga baahan yahay aqoonsi sharci ah qofku aqoonsi inuu haystaa marka la yidhahdo magaciisa si loo hubiyo waa inuu aqoonsi haystaa waxaa sidoo kale guddiga doorashada uu mahad celinaya dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka ay saamayn doonto maalinta weyn ee hadda guddoomiyuhu uu ka hadlayay waxaa laga codsanaya dhammaan hay-adaha dowladda kuwa gaarka loo leeyahay iskuullada iyo maaragtay dhammaan in ay shaqaalahoodu fasaxaan ardaydu la fasaxo maadaama ay tahay maalin markii horeba munaasabad ahayd oo shan iyo tobanka mey maantana ay ku soo beegantay maalintii doorashada waxaa laga codsanayaa marka in iyaguna ay shaqaalaha aan muhiimka u ahayn shaqaalaha muhiimka u ah mar walba meel walba kulley way keensanayaan laakiin shaqaalaha aan muhiimka ahayn in la fasaxo
maxamed ibraahim maclimuud oo kaasi ah oo ka mid ah xubnaha guddiga doorashada madaxweynaha soomaaliya isla wararka doorashadan ku gudjirnaahay saaxiibyaal musharax madaxweyne daahir maxamuud geelle ayaa iskaga haray tartanka uu ugu jiray ku guuleysiga xilka madaxweynaha ugu sarreeya ee maalinta beritaan la filayay internet arizona ee ka dhacda shan iyo tobanka bisha wuxuu qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ee facebook ku caddeeyey daahir maxamuud geelle in uu markaa tartanka iskaga haray islamarkaana uu u mahadcelinayo cid kasta oo ka shaqeynaysa oliyeysa doorashada xisbiyada mucaaradka ee somalilan ayaa farinahan jabaadda waxay u direen madaxweynaha maamulka somalilan muuse bihi cabdi waxaa hargeyso ka soo diray waryahayaga axmed maxamuud dool
qolada xukuumadda ee marrana caraynaysa marra warwaraysee aan saakaba arkaya warwarkooda marra carna leh waa rag lama careeyo kuwale waxba ma samayn kartaano waa rag lama careeyo waa rag lama yaad waxba ma samayn kartaan gudoomiyeyaasha labada xisbi mucaarid ee somalilan wadani xirsi cali xaaji xasan iyo ucud faysal cali waraabe oo kulan warbaahineed ku qabtay xarunta xisbiga mucaaradka ee ucud ayaa waxay eedeymo u soo jeediyeen madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxaanay sheegeen inay iyaguna magacaabeen guddi gaara oo xisbiyada mucaaridka u qabanqaabin doonta xuska sanad guurada siddeed iyo tobanka mey kuu sheegaya siddeed iyo tobanka mey waxaanu qabanaynaa guddi isku dhafa oo qabanaysa xafladiisa ka weyn oo gaar ah oo siddeed iyo tobanka annaga u dimanay annagaa nabadeeda ka shaqaynay annagaa u gaajoonnay iyagu may gaajoonay inta qolqol xa- wuxuu- wadinka- waxaad ku haysa waad ogtahay eh, ninka la yidhaaho cabdiraxmaan tuur waad ogtahay waxaad ku haysay ninka la yidhaaha eh, cigaal cigaal maxamed xajimaa cigaal waad ogtahay waxaad ku haysay ninka riyaala la yidhaha ee odhan jirteen ul baanu ka soo saarina ma idinka wanaag sheegan kara ma labada kormeela wanaag sheegan kara waa ogtay siinay waxa ku haysay shaanidii aad ku riday aad aad isku xeertay balkii dambe afartan reer samatar ateyaan ii soo gelin waad cadaysatay dalka waad kala dirtay aday ku jirtaa inaad dalmahaaga hagaajiso qaran ku soo noqotid iyo inaynu kala tagno ka labadaas soo maraba kulahayd siddeed iyo tobanka mey oo maanta aynu gelayno waxaannu leenahay dadka reer somalilan u diyaargarooba siddeed iyo tobanka mey xisbiyadu way qabanayaan gobolladay u kala baxayaan kanay joogayaan qaarkood ee waxa weeye gobollada dalkao dhan bay insha allahu tacaala u kala bixi doonaan ee waxaannu qabanaynaa insha allahu tacaala 18 mey ama siddeed iyo tobanka mey oo xisbiyadu ay si gaara u qabanayaan dadka qaar baa aan arkayey tilmaamayey ee lagama soo qayb galo oo cira ma imano hebel ma imano 18 mey mala 18 mey waxay u yaqaaniin ama siddeed iyo tobanka mey in muuse laag fadhiisto waar muuse markuu mucaaradka maalin riyaala muu barbar fadhiisan maalin siddeed iyo siddeed iyo tobanka mey ugu muhiman ugu tegi mayna halku joogo laakiinse siddeed iyo tobanka mey gaar baanu u qabsanaynaa cid sharci nagu khasbaya iyo wax nagu khasbaya inaanu muuse ag fadhiisanno tuu qabanaya la qabanno oo aannu fadhiisanno naga maago diyaaruma nihin hadduuna ixtiraami waayo na arki waaye annaguna halkuu joogo ugu tegi mayno siddeed iyo tobanka mey gaar baanu u qabsanaynaa waa u abaabulaynaa waanu u damaashaadaynaa dadkaanu la wadaagaynaa dareenkooda waxaan leeyahay ka- kaga baxayaa qolada xukuumadda ee marrana caraynaysa marra warwaraysee aan saa kaba arkaya warwarkooda marra carna leh waa rag lama careeyo waa ra- kuwa le waxba ma samayn kartaano waa rag lama careeyo waa rag lama yaad waxba ma samayn kartaan haddaanu nabad qabno insha allahu tacaala waxa sharcigu noo saamaxo bun ka dhimi mayno mar walbana waxaanu ilaalinaynaa sharciga nabadgelyada horumarka iyo dimuqraadiyadda dalka ayaanu ilaalinaynaa taanu badbaadinaynaa waa taa axmed maxamuud dool doosan t v hargeysa
weli waxaad degeysanaysaan warka habeennimo ee dalsan muqdisho soomaaliya markaana wafdiga ka socda hay-adda eastern africa standby waa markaas ayaa s- markaa soo gaaray magaalada muqdisho si ay kormeer ay ugu sameeyaan doorashada soomaaliya maalinta beritaa ka dhaceysa xeendaabka arizona ee magaalada muqdisho wariyeyne maxamed iile ayaa faahfaahinaya
hay-adda bariga afrika ee ciidanka heeganka ah ee eastern africa standby force wafdi ka socda ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho wafdigan oo ka kooban afar xubnood ayaa kulan la qaatay guddoonka baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya iyadoona ujeedka kulankaas u ahaa sidii kormeer heer caalami ah loogu samayn lahaa doorashada madaxweynaha soomaaliya ee shan iyo tobanka bishan oo axadda beri ah ku beegan ka dhacaysa magaalada muqdisho hay-adda bariga afrika ee ciidanka heeganka ah oo hoos tagta midooda afrika ayaa waxa ay ka shaqaysaa maamul wanaagga iyo dowlad dhisidda iyadoo sidoo kale tababar siisa hay-adaha kala duwan ee dowladda waxaana sidoo kale ay ka shaqaysaa hirgelinta doorashooyinka iyadoo kor u qaadaysa ku dhaqanka dimuqraadiyadda sida uu sheegay cali siciid cali oo ah madaxa qaybta siyaasadda ee hay-addan imaanshiyaha wafdigan ayaa ka dambeeyey kadib markii martiqaad rasmi ah ay ka heleen guddoonka baarlamaanka soomaaliya waana markii ugu horreysay oo wafdi caalami ah oo ka yimid dibadda ay doorashadan goobjoog ka noqdaan
bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa cali siciid cali waxaan ahay eh, madaxa qaybta siyaasadda ee had- hay-adda eastern africa standby force oo aan fadhigeeda yahay magaalada nairobi ee dalka kenya sidoo kale xarun ku leh een, eh, magaalada adis ababa ee waddanka ethiopia hay-addan waxay qayb ka tahay eh, ururweynaha africa ama african union Een, eh, waxaan imaanay magaalada muqdisho Ah, waxaan kulan la qaadanay gudoomiyaha baarlamaanka mudane eh, sheekh aadan maxamed nuur Een, waxaan ka wada hadalnay waxyaabo tiro badan waxyaabaha aan ka hadalnay waxaa ugu weynaa qaabkii aan u kormeeri lahayn een, eh, electionka ama ama madaxweynaha doorashadiisa oo oo ku asteysan maalinta axadda soo socota oo taarikhduna tahay may madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka runtii aad ayuu noo soo dhaweeyey wuxuuna naga aqbalay in aan doorashada goobjoog ka ahaano sidoo kale waxaan isku afgaranay gudoomiyaha in doorashada markii ay dhammaato meelya kuuday mise bilaawe habilaawe mise kuuday okay gudoomiyaha wuu naga ogolaaday inaan doorashada kormeerkeeda ka ahaano halkan waxaa taagan jules oo u dhashay dalka seshalis oo ka mid ah shaqaalaha hay-adda sidoo kale halkan midig waxaa iga taagan kamaaludiin oo sidoo asagana comoros oo ambasadorka comoros u fadhiya dalka south africa wuxuuna qayb ka yahay dadka kormeeraya doorashada doorashada kormeerkeeda soomaaliya muhiimad weyn ayay u leedahay annaga waxaan sidoo kale ka shaqeynaa doorashooyinka inaan kormeerno doorashadan waa doorashadii toddobaad aan kormeerno waxaan soo kormeernay doorashada ka dhacda etoobiya jabuuti uganda comoros seshalis soomaaliya sidoo kalena waxaan noo qorshaysan inaan gobjoog ka ahaano doorashada madaxtinimada ee ka dhici doonta sagaalka bisha agoosto dalka kenya oo aan markaas meesha aan degannahay ah
warbiintaas ayaa ugu dambeysay guud ahaan warkii habeenima aad kala socoteen saaxiib el raadi ah dalsan magaalada muqdisho cidduu isaga waxay dib u heli kartaa boog internetka aan ku leenahay ee radio dalsan dot com aad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka warka habeenimo
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel